miskin, halko miskin.
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal fiidfayla weliba ha ka dhowaadasanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo bayi dhabo hamiinfayla dhugunsadyaal si kastiisin indheegahaytan maqalka idaacadda hasiindeeraha iyo dhammaantinba welib waa hamiignama khamiisa wajamaaniya hoydayta taariikhda miilaadiga welibayay ka beegantaa saddeeda bili lixaad sannadka lamaada kun labaatiyo kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheega doontaan onoona hasiin gudbii doogna haddii ee bunraallo ku nagada weliba ku mid aha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo baydhabo ku qabatay kulan ku saabsanayay ammaanka deegaanada iyo sidanka faylan wada shaqeeyo koranlaamaha ammaanka maamulka iyo dowladda kulankaasay may natiijaha ku bahi barnaamijkaasiin kala wadaago doogno dhugunsadayaal taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ku hadalay israsaasayntii shalay ku dheeday qayb ku midda magaalada muqdisho kureed markii istaaf usawadaday madaxweynihii hore ee soomaaliya xabad ha ku tuureen jagboyntii oo fidhiyan ciidamo ku tirsan asluubta soomaaliyeed jenaraalka falkaasay may ku eri ma shakhsiya eedan saaray mase ka ciidan ahaanyo eedini saaren barnaamijkaasiin kala wadaago doogno dhugunsadayaal haddii ee bunraallo ku nagada runtii wala hindhoogan ha ka aragni welib waa dhibaatooyin shalgadiisan oo sababay fatahaadda webiga haddii aan xafiiskaana ka nagada falkaasay ku dhiyi deegaanada hirshabeelle walalku qabada doona saasayna weliba warbaahintan xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble haddaba walku yaaba ra'iisul wasaaraha warshaynta ka dhabeeya barnaamijka ka dheega doontan dhegaystayaal waalidiin soomaaliyeed yow xiraab kastanka lehe badda si uun ogaadan nolol i geera owlaadiyo oo badda muddo soddon maalmooda la kawaysanya haddaba waalidiintaas ay codsiin dareen barnaamijkaasiinka hayna dhugunsadayaal unoon hasiin gudbii doogna haddii ee bunraallo ku nagada walgorod iyo siyaasiyiinha ku jeedda milkumid ee beelo degow deegaanada soomaalida oo sheega in shakhsiyaad magaaga beelasay ka qaraabadahay taasay oo dhaliil kulanka jeedeen shakhsiyaadkaas farmeegnan daran dowladda dhexe ee soomaaliya beelas shakhsiyaadkee ka obaadahay tahaaneew may dhaliilay anjeedii shakhsiyaadkaas barnaamijkaasiin kala wadaago doogno dhugunsadayaal maamulada somalilan iyo puntland kudayashiy iyo mudunyina oo ku saabsan doorashooyinka deegaanadii oo ku qabadahayaan barnaamijkaasiin ka hayna dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobadii kale haniye kororaya barnaamijka ka dheego doontaan xasan aadan khayr iyo barnaamijka sanaahiyahay maxamed cali yuunisna barnaamijkaasiin la dareerhsii doona kolkoo kaleed iyo dabagalkaa ka dhowaada
Hadduu shaqaaleeyaa, halko miskin, halko miskin.
fiidfayle dhegaystayaal si kasta isiinin dhegahaytan idaacadda maqal shayaasiin deerahaya ee dhammaantinba qodobkan ka horeeya weliba uusa nagaday madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya weliba geegha qaban qaabaday kula weyne lanku hadalay ammaanka deegaanada iyo sidan shaqeey sidan wada shaqeey koraan laamaha ammaanka deegaanada iyo maamulka kulankaasi weliba ha u qeyb galay ururada bulshada guddoomiyaasha xaafadaha iyo qeybaha shalga diisan ee bulshada weliba goobto ku hadlay mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed
haddii unana degmada baydhabo maynoo gohonaaha ani hamiige teeganaano Eh, haddana teeganyiin haafado adduunyada walkasta dhiyaayan adduunka horumaray oo wadamada reer galbeedka waa ku dhiyahan geeka walkasta laakiin ma erka hornaaha geeka baydhabo meelianka faylahayte ya marahayte ma haddaas ilaahay askulla alla ka sokoow ma egtan kuma hadnagay ciidamada booliska iyo ciidamada ga- ciidamada booliska gaabasha shal duuban marka dadaalkiyo hami igee wadaan militariga nabad sugidda iyo sektartarii dhammaantiyo dadaalkay wadaan wali farxad weynin ahaa ee haddii unana maamulka degmada baydhabo in geeka bulsho inta la-eg iyo ha ku-qiibgalla shir oo liin ku hadalaw arrimaha eemaanka iyo dhinaca bulshada ee runtii farxad weynga ningata wali intanku kuma hadnagay agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed saaxiibkay cabdulaahi ali watiin oo arrimoyo hayti iid han agaasimi ee mudan agaasimi iid an mahadsanta walbadano lis weydiyaay oo ciidamada ammaanka iyo dhinaca bulshadaba lis warsadaay ha ku shaqayti keenkama hadnagaana abaalkaasna kiin hayn abnigi may buaha ee undhanga dangning eyi shaqsi goona dangming e ini un la shaqay may noofaday una bulshada noofade way argaay dad badan oo hataa boolis ii dhaliil ii sheegaya boolisin dhaliil male military dhaliil male ciidamada amazon dhaliil male ee dhammaantiyo dadka una keergelahayna un may buaha kajiifnu ee eed eedan kama hadnagaana laakiin dadkin dhaliil ku sheego dad amnigaan anfadaanu magaaladan intaan khalqee bulshada uma- ayaa ku nool ciidamada booliiskana waa lagaaban walyarow way baa la shaqayaan la faday ciidamada booliiska inti shacabka baydhow la shaqayaan haddii shacabka nin la shaqayna shiryadan waa muqaabada kor shaqsigoo walhadlaay intilaa shaqsigoo walhadlaayo hoob laha sheeg meega kun qof badbaadiyaas way badbaadiyaase boqol qof shan boqol qof laakiin ma haddii wala dhanka aragaas maa sheegaas laakiin wali fadaane osadaane ku faa'iidaysadeey aniiskoykan afar boqol shacba meeliniiskakoyn ku ku faa'iidaysadeey ana buliiska lala shaqay laamaha amniga lala shaqay ciidamada kala duwan lala shaqay wali dhaliilagahana niin sheega wali kastahangnaana lahanidhoy waxaan rabnaa mataqaanaa sheeg boliiska waxa waaye meesha aan ku hurdna waaye militariga oo mataqaanaa ilaa iyo makuuda noo fadhiya kuwa magaalada aan ugu hurdna waaye qolooyinkan amazon walaalaheena saasoo kale marka waxaa yeelaysa isbeshela mataqaanaa gabdhaha soomaaliyeed waxaan mataqaanaa uga baaqayaa in ay mataqaanaa amnigooda ay ka shaqeeyaan magaaladan mataqaanaa annaga waxaa mar walba mataqaanaa waxaa halqabsi noo ah nabadaha naasla nooga leh inaan mataqaanaa amnigeena aan aan ilaalino sida may buu ahaa lansaxe may buu ahaa insha allah su'aalan iyo jawaabtan may buu ahaa saasa may buu ahaa adoonta waar maysin karajeen may buu ahaa in isin may buu ahaa si oo oo on hadalan may buu ahaa oo qalbo nadiife oo may raayis oo isin ka hadalan si may buu ahaa dhibaato hoob meelku koytli ogaada may buu way saxa kor laakiin hoob isin wal qariidan oo dhibka meelku koytli ogaana may buu wala wala- may buu ahaa dhibaato dareeras maalinkaas qofa dhimade qofa dhaawacme xanuunka may buu ahaa dareere laakiin hoobun isin isin si waafa oo qalbo nadiifan hadalan wala marka saxitaansho ma raayse mayba waqta tamani qaado way saxa kora marka insha allah maysin karajeyno anoo madaxweynaha afjii ka hadalow in ma raayse armawasay gudugalnan waana maybu ah laamaha amniga iyo dhammaan maybu ah anta hadalaha kajeediyan bulsho nafsi maybu ah hadalaha jeedida dhibaatada meelku kooy la sheega kabacdina silin sahlay gudugalna shirkan le mika kaada doona shirir badan oo noocan oo kale maybu ah yaa yaa la qodo doona oo oo mayba diirinta laga saaraw si ma raayse guud ahaan amniga baydhabo iyo amniga koonfur galbeed ee lansu- ee la- ee- ee lansugu faday marka maadaama doorashooyinka dareeran oo s- xilli maybu ah oo adag maybu hani- hani- haniifo leh marka may faana insha allahu in hadda kana oo maybu gacanta isqobsana laamagan amniga iyo bulsho gacanta isqobsadan waan maybu horlan dareer maybu ah yalan baahanyi dowladnimadana maybu ah in la kaba maybu ah yaa yala faday insha allah maadaama walaagidhii shacabka iyo nay laamo amniga dhammaantay oo kuwada dhiyo wada shaqeyn guud intii oo la waalada laamaha amniga lala shaqeeyay macnaha khaasatan ciidamada oo booliiska ah oo shacabka ka dhex jiraan oo la shaqeeya mar walba masin kucodsadaana intii oo si hoos oo la shaqeyta intii may kucodsadaana intii laamaha amniga ayuu la shaqeeya laamaha amnigana may la faray intii oo shacabka oo tura oo acsaana suubiyan anteelaha raafafadii ee la warsada lagidambiilay ee tii oo sheegan ee raafka luu ku yaraay eedeeda maasinjii
Adu shaharaya. Adu shaharaya.
hagaag dhegaystiyaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ayaa si toos ah aan la dareertan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed genaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa weliba mar kaleed ku hadlay israsaasayntii shalay foolkafoolkahay ee dhamari ciidamo ku tirsan asluubta soomaaliyeed iyo ilaalada madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud taliyaha weliba uuse tilmaamay in ciidanka asluubta demban lahayna iyo ka jaran shaqadii qaranka ee ling igmadi ciidamada asluubta soomaaliyeed iyo ciidamadaas weliba dagaal foolkafoola ka dhamaray agagaarka maxkamadda gobolka banaadir intaasay kuree generaalka iyo weliba ku hadlay falkaas iyo qaabkandhayo iyo eeda qof kale bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan kaga hadlayaa aniga oo wata magaca ciidanka asluubta waxaan halkan kaga hadlayaa dhacdadii shalay ka dhacday kawaanka malayga israsaasayntii halkaas ka dhacday ayaan rabaa inaan faahfaahin fiican ka dhiibo maadaama odayaashii halkaas marayay ay dhaheen annagaa naloogu dan laha yaan rabaa wax runa inaan ka sheego laba carabna melihioo shalay waan hadlay laakiin soomaalida waxay tidhaahdaa hadal waa mergi oo hadba meel u jeesta ciidanka asluubtu baarlan ka dhiibaya waa ka warbixinaya maadaama taliyihiisi taliyi ciidanka asluubta aan ahay ciidanka asluubtu waa ciidan qaran qaranka soomaaliyeed ayay meesha u joogaan hawshii loo idmadayna hayaan inta gooboodoo ay degan yihiin hawshaasay ka wadaan uma joogaan inay qof ku dhibaateeyaan uma joogaan inay qof soomaaliya ku dilaan muwaadin soomaaliya inay ku dilaan uma joogaan darajo kastaba ha wato ama ha soo wara ama ha soo mara ama hadda ha haysta darajada inay ku dhibaateeyaan uma joogaan waxay u joogaan inay ilaaliyaan amniga qaranka iyo ummadda gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo qof muwaadin ah oo taargid ay u yihiin oy amar ku qabaan inay dilaan ma jirto mana dhici karto ciddii tiri anigaa la igu sugaayay meesha kelmadda ayadaa raalligelin ha ka dhiibeeno waxaan leenahay weliba mas-uuliyiintii waddanka soo bartay meesha ugu sarrayso arrimaha ku hadlay ciidanka waa ciidankoodii raalligelin ha siiyeen ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqaynaynin waa ciidan aan arrimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tegaynin keliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wato waaye taas waa shaqadii ciidanka asluubta madaxda aan raalligelinta ka rabnana ee ayagu ma sugaynine kelmadda ayada hadday cid u sheegtay wataas waxaan doonaynaa ciidankoodii baan nahay inay nag raalligeliyaan ayagaan nabadgelyadooda ilaalinaynaa ummaddaa nabadgelyadeeda ilaalinayna dalka waxa yaalla waa ogtihiin waddada keliya ugu nabadgelyada badan halaha yarkoo aan deganna oo la maraay waddada keliya oo dalka ugu nabadgelyada badan waay waxaan codsanaynaa annagana inaysanna dacayadaynin waxaanan ahayna inagu sheegin askartoodii baan nahay ayagaan ilaalinaynaa waxaan codsanaynaa ciddii meesha maraysa inay issheegtoo la hubsado cid kastoo maraysa noocuu yahay in la hubsado ayay meesha u joogtaa askarta cadowga dalka joogayna ee ku jira oo dhibaatada maalin walba ka wado argagixisada alqaacidada al-shabaab ayayna ilaalinayaan oo ummadda ka ilaalinayaan xafiisyada dowladda ka ilaalinayaan maahane ma ilaalinayaan nin soomaali oo waddadiisa iska hay inay dhibaateeyaan uma joogaan midaan ha la qaato runtii tan waay hadalka runtiisii waa tan haddaan run la sheeginna beenaa qarsanay soomaalidu tidhaahda siday wax u dhaceen aan ku daraaya gaariga cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago uu yidhaah madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud aan wadnaa askarta jidkay u furi lahayd waa la soo dhowayn lahaa ma dhihina gaarigii waa gudbay distin dheer baa u dhexeeya markuu gudbay waxay joojiyeen gaarigii dambe si ay u hubsadaan baabuurkii gudbay dibbuu rasaas usoo riday usoo xabadeeyey kaamiraa jirta ummad badanaa joogtay magaala weeye wax cad waaye waxa aniga aan sheegaya dhibaatada cabdibilahaasaa sameeyey wuxuuba dili gaaray ninkuu waardiyeynay haddii cidu xabad kugu soo rido waxay tahay adan ogayn oy xabad kugu soo rido adna aad xabad haysatid faataxo lama akhrinayo xabadaa loogu jawaaba arrinka sidaasay ku dhacday xabaddu ma ahan inay asluub bilowday ma ahan inay cid ku qaldantay gaarigay joojiyeen cabdibiluhu inuu istaago oo sheegay ahayd ay dhahaan mas-uulkaasaan wadnaa haddaba jidkuu maray waa loo furay abert waa la soo dhoweeyey sidii madaxweyne asigoo ah hadeer yaa gacmo loo lulay oo uu jidka ku maray marka kalena hadday sheegi lahaayeen saasay u mari laha habeenii maalinna way maraan madax ummadda mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ayna ka masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegaan ayna ka masuuginoo ay isku dayeen inay xoog ku maraan war aday nabadgelyadaada ilaalinayaan ummadday ilaalinayaan isu sheeg waxba kuma dhihi kara askariga waa ku soo dhaweynaya laakiin haddii adna aadan isi soo sheegin ama aadan issheegin waa laba kelmadood isi soo sheegin ama aadan issheegin istaafkaagina meelaan dhoweyn uu taagan yahay asna uuna wax sheegin muxuu u wadaa istaaf ugu yihi istaaf wuxuu yahay inuu istaaga baabuurka meesha askartu yidha war madaxweynihii horaan wadnaaye waddada u fura gaarigiisii lama joojiyeen dhabtii inaan ka laleexanna maaha cidaan colaad u qabna gaar ah oon meesha u joognaa ma jirto shaqo qaranaan u joognaa ha nugula tixgeliyo asluubtuna dembiile ma ah askari meel taagan oo qaran oo waardiye u taagan oo calaamadiisii wata ma aha kuwa yacni meesha taagan in la yidhaahdo anigu igu sugaayena taas ayadaa nama qabato meeshana waa nagula ogyahay burcadnimo kuma deganin ciidan qaran baa nahay oo meesha deganoo aaggaas lagu ogyahay cid walbana waa nagu ogta noo ogolaada inaad istaagtaan oo isukaana sheegtaan in la yidhaaho askarigii waa dembiile ha la baaro dembiile maaha hadduu askariga dembiile yahay anaa dembiile aniga ha lay baaro anna waxaan ku hadlaya waa arki doontaa see ku ya waardiyaan saarnay waxaan idhi ilaali cadowga ilaali xafiisyadan ilaali gaariga qaraxa wada ilaali hubso ilaali ninka maxay ahayto isu soo xirxiray oo inuu qarxa rabo ka ilaali tii buu u taagan yahay habeenii maalin dembiilaa tahay in loogu dara ma aha midda kale waxaa meesha maraya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu xasuusnaado askarta askartiisii inay tahay kuwuu shalay madaxweynaha u ahaa maantana uu raadinayo inuu berri u noqdo inay tahay inuu xasuusnaadaan ka codsanaynaa waxaan leenahay cid kastoo meeshaas marayso oo muwaadina oo runsheega askartaas waa dhibaataysan yihiin in gacan la siiyo waxay ilaalinayaan cadowgii dalkan qarxinayo oo la soo kuusay oo laba kun oo nin tiradooda gaartay yaa meesha ku jiro ay ilaalinayaan haddii meesha ayadaa la furbadda xeebteedaaba loo soo maraya xabsiga waa la qabsanaya haddii birta soko la qaado maxkamadahaba la gelaya waad ogtihiin hadda ka hor intii loo soo labistay darajo ciidan soomaaliya yaa maxkamadaha la weeraray annagoo tii ka ambaqaadaynaa waxaan ku amarnay darajo kasta ha watee ninka idin soo maraayo hubsada hubsina halaa la siistaa liila ha la hubsada shaqadooda ay meesha u joogaan wabilaahi towfiiq
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada raadiyo baydhabo dhegaystayaal si toose aan dhegaysada haytaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya iyo wafdo belarus hogaamiyo geeka weliba usaseeday magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle oo muddo bil ay go-dan ka jaartay degmadaas booqashada ra-iisul wasaaraha iyo weliba markaasay booqaday meelihii la dhikii caratuurka iyo meelihii biyaha ka fatahay wafdiga ra-iisul wasaaraha waliba qeyb ku hay rais wasiirka gaari wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka soomaaliya khadiija maxamed diiriye wasiirka warfaafinta iyo mas-uuliin kale oo ku tirsan dowladda madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo uu siini shalay deeriya magaaladaas iyo ra-iisul wasaaraha ka dhawaay magaalada weliban ra-iisul wasaaraha ku codsaday in xaaladda magaalada iyo deegaanada hirshabeelle walku qabado
maanta waa khamiisa waxaan
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wefdiga ballaaran uu hogaaminayo golaha wasiirada eh, xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo golaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan bahda saxaafadda iyo guud ahaan mas-uuliyiinta goobta ku sugan waxaa idinku salaama salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam mudane ra-iisul wasaare aad ayaan ugu faraxsannahay adiga iyo wafdigaaga inaad soo gaartiin eh, dowlad goboleedka hirshabeelle caasimadiisa jowhar iyadoo ujeeddadu socodkaaga uu ahay inaad aragtiin xaaladda ay ku sugan tahay ummadda hirshabeelle ee fatahaadaha ku soo noqnoqda ee dhibaatada aadka u ballaaran ay u geysteen inaad maanta indhahaaga ku aragto aad ayaan ugu faraxsannahay mudane ra-iisul wasaare soo dhow adiga wafdigaaga ee daruufaha ka jiro deegaanada hirshabeelle way badan yihiin waxaad og tahay dowlad goboleedka ugu yaraaya ee dowlad goboleedyada dalka xaalado kala duwan oo ama amnile ama dhinaca horumar kale ayaa ku gadaaman laakiin dhibaatada ugu ballaaran ee ku soo noqnoqotay ee sanad waliba dalaggii ay tacbadaan ummadda deegaankan ku nool baabi'iyo waa fatahaadda waxaan rabnaa dhibaatada taagan in laba loo kala qaado in dadka ay barakiciyeen biyuhu ay deegaanadoodii iyo dalaggooda ay baabi'iyeen nolol loo helo xilliga aad joogto ee qorraxda dadaa bannaanka taagan ilmo iyo haweenaa qorra- banna- qorraxda taagan habeenkiina qabowgu ku dhacaa waxaan u baahanaa ummaddaas in lala soo gaaro gargaar hadday tahay hooygii iyo hadday tahay cuntadii intaba lala soo gaaro ayaan u baahannahay waxaa kaloon u baahannahay dhibaatadan way soo noqnoqotay saddex fasal ama afar fasal ayaa waxaa dhacayso qoftu markay dalagii ay tacbato mar weliba uu go'itaankii uu joogo ayaa daadinyo yimaado u qaaduu haayaa deegaankii u qaadayaa waddooyinkii u jaraayaa dalaggii u baabi'inaa dadka waxaa dhacda mar aakhirka dambe inay deegaankii ka huleelaan dhibaatadaas ku soo nanaqata awgeed waxaan rabnaa in xal waara laga gaaro fatahaadahan deegaanadan ku soo nonoqday ee culayska meesha yaalna waa ka weyn yahay heer state waa heer maaragtay ah, qaran ahaan in loogu soo gurmado u baahan dhibaatada ka jirto ee fatahaadda ah wuxuu u baahan yahay webigaanu muddo soddon iyo dhowr sana ah wax lagama qabanin in caratuur loo helo in kanaaladii waaweynaa markuu buuxsamo lagu neefi jiray dib loo dayactiroo dib loo howlgeliyaa loo baahan yahay excellency aadaad u mahadsan tahay waa ku soo dhowaynaynaa waa ku faraxsannahay imaatinkaaga iyo sidaad xaaladda deegaanka ka jirto inaad ummadda la qaybsato aad u go'aansatana waa kaaga mahad celinaynaa excellency labadaas qayboodaan rabnaa in loo kala qaado dhibaatada hadda taagan mid xal waaraa webigan iyo dhibaatadan soo noqnoqotay iyo ummadda dhibaatada hadda ay gaarsiiyeen fatahaaddu in wax laga qabto labadaas qaybeedaan u baahannahay biyihii ka baxay eh, baarrey oo degmada jowhar ka baxay waxay sii gaarowhayaan degmada balcad intuu dhexaysana wixii ku yiilay dalagna way baabi'iyeen wixii tuulo ku yiilna way baabi'iyeen waddooyinkii ay baabi'iyeen ilaa soddon tuulo tuulooyin ka badanay biyahaasu baabi'iyeen ilaa labayo toban kun oo qoys wax ka badan ayaa ku barakacay ugu yaraan afartan kun oo hektar dhulka badanna dalagii ku yiila biyihiyaa baabi'iyey welina way soo socdaan waxaana xaqiiqa bulshada staytka in dadaal la muujiyey laba boqo waaweyne aheed mid waa lagu guulaystay tii moyko tii kalena dadaalaa ka socdo meel gebagabahay hadda marow haysaa laakiin dhibaatada ay geysteen waa dhibaato heer qarana heer istayd waa ka weyn tahay waxaan rajaynaynaa insha allah inaad gacan naga siisiin annaguna insha allah waa dadaalaynaa haddii ilahay raalli ka naqdo mudane ra-iisul wasaare mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhowow dowlad goboleedka hirshabeelle aad ayaan ugu faraxsannahay adiga wafdigaaga imaatinka aad noo timide waa mahadsantahay
waa hagaag ka dhegaystayaal barnaamijkii la dareertan dhinaca kalan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo usiina goobta ku hadalay usoona ballanqaadan sameeye maamulka hirshabeelle maanta oo khamiisa waxaan booqasho ku imid magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle booqashadaas oo ahayd mid aan ugu kuurgalayo xaaladihii ka dambeeyey markii dee in roobabkii iyo fatahaadihii oo ay dhib culus ugu geysteen magaaladan jowhar gaar ahaan iyo dham guud ahaanba degmooyinka ku teedsan hirshabeelle runtii maanta waxaan indhahayga ku soo arkay waa wax aad u dhib badan waxaan arkay in magaalada jowhar nawaaxigeedoo dhan ay biyo fadhiyaan ayna yar tahay jid ka bax magaalada jowhar oo aado jiha ka mid ah jihooyinkeeda runtii fatahaadahaasi waxay dhaawac u geysteen dad masaakiin ah oo deggan tuulooyinka uu maro webiga shabeelle ee hirshabeelle runtii barakacyaashaas maanta gacan ayay nooga baahan yihiin hadday ahaan lahayd mid degaamayn hadday ahaan lahayd mid raashiin iyo hadday ahaan lahayd mid caafimaadba waa fatahaad soo noqnoqoto fatahaadahan aan maanta indhahayga ku soo arkay in sha allah xukuumaddeeda wakhtigu haray waxaan xoogga saari doonaa sidii aan ula imaan lahayn jadwal iyo istraatiijiyo saxan oo looga hortegayo fatahaadahan oo ah kuwa soo noqnoqday loona helo xal waaro oo lagu yareeyo dhibaatooyinka ay gaarsiiyaan dadka shacabka ah ee ku nool hirshabeelle runtii waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed guda iyo dibad inay u istaagaan oo ay gacan siiyaan walaalahood hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinkii ay dhibka gaarsiiyeen fatahaadaha waa inaan gacmaha isqabsannaa u istaagnaa dadkan walaalaheenna aan gacan siinaa sidoo kale waxaan rabaa si toosa inaan ula hadlo beesha caalamka saaxiibadeen beesha caalamka oo runtii aan rabay maantaba inay ila joogaan oo ila socdaan oo ay arkaan xaaladda ay jowhar ku sugan tahay seel nasiib darro ay u suurtoobi weysa inay soo raacaan waxaana rabaa markaan xafiiska ku noqdo insha allah sabtiga inaan abiil u diro aan kaga codsanayo sidii ugu dhaqsiyaha badan in wax looga qabto fatahaaddaas waxaa sidoo kale ila socdo guddi wasiirra ah oo humanitarianka ah guddigaas oon rabay inay ka shaqeeyaan sidii gargaar deg dega loola soo gaari lahaa degaamankan hirshabeelle oo ugu horrayso jowhar waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iidaysto fursad kale oo qaali ah oo aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga soo xoogga dalka soomaaliyeed oo maantay jab weyn gaarsiiyey argagixisada al-shabaab waxayna dagaal kaga hayaan inta u dhexayso jilaab iyo labi buraale waxaan rajaynayaa garabkooda inaan wada istaagno ilaahayna garabkiina wuu istaagayaa in sha allah guusha aad shacabka soomaaliyeed u soo hoydayna waa guul aan la hilmaami karin waana idin garab taagannahay sidaa hore ugu socda mar labaad waxaan u hambalyeynayaa shacabka ku nool degmada jowhar magaalo madaxda hirshabeelle sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen gaar ahaan madaxweynahoodii cali guudlaawe iyo wasiiradoodii iyo xildhibaanadoodii waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsan tihiin in sha allah annagana garabkiina ayaan taagannahay har iyo habeenba وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
hagaa ka dhegaystayaal barnaamijkii weliise toosa aan la dareertaan waalidiin soomaaliyeed iyo weliba owlaadyo hiraab iyo maalin kasti hiraab ihamiyo kaba hiraab ihamiyo ambahayna ero waalidiin soomaaliyeed iyo weliba maalin kasta owlaadiyo kabaadi goobahayna xeebta magaalada muqdisho kureed markii owlaadiyo muddo soddon maalmoode kamuuqanyin baddaas oo nolol i geeri la waaysiye waalidiintaas ee warbaahinta la hadlay weliba codsan dirana dadka soomaaliyeed wiilkaygii wiilal la socdo afar wiilaa naga maqan mid habarirtiisa ahay mid anigaa dhalay mid eedadiisa ahay mid abtigayaa dhalay mid habarirta ayaa dhashay ayaka dhan waa beerkaygii wadnahaygii badday nooga xamaali jireen waa aan weynay sideed beryaha maqnaanaynaa ay igu yidhaahdeen afartan iyo shan beri ay maqan yihiin waa kula annahay wiilashaydii waa waayey waa la annahay wiilashaas maqan waxna ana aabbahood ahay waxna abtigooda aan ahay waxna ilma adeer baan ahayn afartooda intii ay imoogaayeen dhaqaalihiisa iyo haddii warkiisa fiican ay imoogaayeen nimankaas waa ka war dhowraayey waxaan uga war dhowraayey waa soo laaban doonaanoo nacfigii ay keeni jireen ay keenahayaan soddon maalmood iyo soddon hameenna maqala iyo wax muuqaala midna iyo wax wara kama hayno meel ay ku sugan yihiinna ilaaha qaadirkaahu abuurtay aa ka warqaba waxaan isi leenahay soddonkaas beryo ay maqnaayeen shan iyo toban beri oo ka mida inay ku jireen xeebaha soomaaliya hadday nool yihiin xeebta la yidhaa xeebahaas puntland shan iyo toban markay dhaafeenna waxaan is leenahay waddamada afaafka ku soo hayo xeebaha soomaaliya ku soo aadan oo aan badaha wada leenahay oo ay ka mid tahay sarlanka ay ka mid tahay cumaan oo ay gees u tahay hindiya xeebahaasaan hadda ku qiyaasayn ama inay kufooda ku sii hayaan ama kuba dhow yihiin waxaan isdhihi karnaa hadday nool yihiin matoorkii baa ka hallaabay matoorku markuu ka hallaabay matoorku u kici waayey waxaan is leenahay badday aad u sabaynayaan ilaa intaas ay naga maqayan badday sabaynayaan awood ama ay ku degsadaan ama hoos ugu dhigaan ama kor ugu dhigaanna male badda unbaa maarata meesha rabta u wadanaysa beerkaygii wadnahaygii ahayd mid habaryaera u ahaa mid abtigayaa dhalay mid eedadayaa dhashay mid hooyadayaa dhashay waxaa dhalay abtigayaa dhalay eedadayaa dhashay walaashayaa dhashay ayaga dhan beerkaygii wadnahayga ahayd midna anigaa dhalay mana hurdo mana harsado aminku yidhi badda aadaa oo ay ii soo duceeyaa iigu dambaysay hurdo iyo harsimo muslimiinta iyo dowladda iyo talka iyo islaamka iyo cilmidiinka waxaan ka codsanaynaa qadar ilaahay ku dhacday hadday dhintaanna ilaahay inuu naxariisto inay noo soo duceeyaan hadday nool yihiinna ilaahay inuu noo soo ifiyo intaasaan ka codsanaynaa dowladda iyo cilmidiinka iyo muslimiinta oo dhan wiilashaas ilaa hadda wax dhimashaa iyo wax nolol midna kuma hayno waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha intaba inay nala raadiyaan oo nala dadaalaan hadda waxaan rabnaa oo haddii la kuu roon yahay inta warbaahinta meel kasta laga gaarsiiyey kooto inta islaama iyo inta haddii la kuu roon wax ka geysan karto raggaas baadi goobkiisa in nala wax nalakala qabto haddii ilaahay qadartiisa uu ku yidho aad doonaynaa
barnaamijka dhegeystayaal weliila dareertaan walgorod iyo siyaasiyiin mid kumida beelo dego gobolka banaadir weliba ay oo sheegeen in shakhsiyaad mansabka beelasay lahaytiyo la wareegahayn waana kabaan abuurahan beelaasay waana karaadiyahan xilal siduus hadalka ndhiki shariif jeeg oo kumida dadka beelas waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo nimankii saaki hadlay ee isu sheegay inay odayaal yihiin madaxweyne laba dembi ay ku jiraan iyo ra-iisul wasaare nimankaas kow dembiga ay ku jiraan maxaa waaye ee dhikaaradooda ha la qaado wasaaradda arrimaha gudaha ha la geeyo sanadka la siiyey iyo taariikhda la siiyey iyo see ku soo qaateen hadday hal qalad soo baxdo aniga xabsiga ha leegiya anaa dembiile ah maxaa kaloo kuu soo haray nimankaas qaarkood ilaahan ku dhaartay waxaa ku jira qaar masjid baytullaha iibsade waxaa ku jira qaar maxkamadda xeer ilaaliya deeqo ha loo tago way joogtaa qaar guryo inay gateen annaga damiin ka soo noqona saaki in idhikaaryo been ah la soo baxaan ay dhaankaabbaqabiilaan nahay masiirka banaadir laguma dheeli karo ra-iisul wasaare waa og tahay shacabka reer banaadir inay dal iyo dibad ay u riyaaqsan yihiin xukuumaddiinna xukuumaddiina u riyaaqsantaha waa maalintii la rabay in shacabka reer banaadir aad badbaadisaan nimankii shalay dembiga naga gale waad ogtihiin inaan masaajidyada iskugu soo baxnay oo afar faatax aan u marnay meesha ay mareenna markhaatiya ka tihin waa halaagii iyo segseegka ku socdana waa ujeedaan mudane ra-iisul wasaare sida aan farta ugu fiiqeenno siyaasidiinta qaarkood siyaasidiintii hore qaarkood sidaan farta ugu fiiqeenno yaanan afar sano kadib adiga farta kugu fiiqin yaanan afar sano kadib adiga uqubo naga kaa qaadin ra-iisul wasaaro shacabka banaadira way ku taageersan yihiin guryaha iyo masjidada iyo haddaad rabtidne ra-iisul wasaare aniga hadalkayga waa cad yahay waxaan u hadlaa si ilaahay kacabsi ah gaarigaaga soo qaado shacabka reer banaadir siddeetan jirkoodan guryaha kugu geena laakiin niman inay baxaan qol isku xiraan ee la dhaho hadeertaan guddiyaha la kala diray iyo guddiyaha saan la yeelay iyo shalay markii guddiyada arrimahooda laga hadlaayay maxay u hadli waayeen waxay u hadli waayeen bulshadii oo dhan iyo odayaashii dhaqankii dhan culimaaodiinka cajaladii haynaa markhaatiya ka tahay waa og tahay laakiin maanta waxaa dadka lagu qaldoyaa guddiyadii maanta jireenaa la kala diray hadda iyo guddiyaa la dhisaa ha la sameeya marka nimankii ee anqaatiyaanka ka taagnayn ayaa maanta waxay samaysteen nimankii gaal shira ka soo baxay ee xabsiyada ku xirnaa wallaahi qaaraa saldhigga yaaqshid ku xirnaa kelmadda aan ku hadlaayaan ku dhahay guddi ha loo sameeya baaritaan ah hadday dhici weysa nimankii saaka hadle qaarkood inay dembiilayaal dalkan ka yihiin aniga xabsiga ha leegu hubsado laakiin ra-iisul wasaare waxaan ku dhihi lahaa ummadda reer banaadir maantay ducaynaysaa maantay dowladnimo dareemayaan mucaaradkana waxaan ugu baaqaa war rabbigii idin qalqaday ka baqa lix kursi banaadir leeyahay waa ku halaagsamanteen waa ku baaba'deen waa ku jactadkeen maanta sharafta iyo karaamada idinka dhacday inaad reer banaadir dhahdaan nisa waaye iyo waxaa waaye iyo dowlada shaqaalo dowladeed iyo maanta ceebo weysiin raggii maanta guddiga la saare ee aad ku tilmaamteen inay shaqaaladooda ama nisi inay yihiin maanta lasoo kala saara maxaa sheegaysiin marka waxaa jidkan u furay mudane ra-iisul wasaare nimankan maanta saaki xildhibaanada inay soo kacaan waxaa nafgeliyey waa mucaaradka ra-iisul wasaarow na fasax toddoba iyo tobanka degmaan ku tusinaynaa banaadir inay iskugu soo baxaan na fasax dowladda hana fasaxdo hana siiso xuriyad hana siiso aan ku bannaan baxno waxaan ballankaaga qaaday inaan soo baxno waxaan ku tusinaynaa siddeetan jirkeenna inaan sariiraha ka soo bixinno oo aan soo bannaan bixinno laakiin tuugada isbahaysatay waxaad dhahdaa ninka ku dhow banaadiriyaan ahay waa kanaa barxad ayaan leenahay iyo garoon meesha aan ku hadlayno waa masjidkii shariif qulateen waaye waa masaajidkii shariif qulateen nimanka maanta sheeganaya odayaal dhaqanaana carha imaadaanba masaajidka carha marweyne ha tagaanbo ma dhaafaan hotel jaziire iyo ma dhaafaan iyo nambar afar iyo meelahaas ma dhaafaan ra-iisul wasaarow waxaan ku dhihi lahaa shalay anaa u soo laqay xabsi shacabkan reer banaadir xorriyadooda iyo sida lagu badbaadin lahaa ummadda soomaaliyeedna markhaati ka tahay mudana ra-iisul wasaare waa ku ixtiraamaynaa waa ku sharfaynaa karaamaan kuu haynaa nin fiicanaad tahay nin sharaf lahaad tahay ha noqonin gacantaada inay ay sabab nagu noqoto waxa nalagu cagawjuglaynaayo iridaada ma imaan karni kuma soo booqan karni ma sida aan kugu aragna xataa ma leh ra-iisul wasaarow ilaahay adoo ka baqaaya shacabkaan badbaadi ummaddan shacabka ah badbaadinay kaa rabtaa badbaadi waad og tahay ma tihid nin dibadda ka imaada dalkaad joogtay waxay banaadir soo mareenna markhaatiya ka tahay ra-iisul wasaare maanta ummaddaas badbaadinay u baahan tahay iskuul ma haystaan waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan waa u jeedaan xataa meel ay gobolkan banaadir ay kaga jiraan ma jirto oo siyaasadeed ama dowladda federaalka ha noqotay meel kastaba waxaasoo dhanna waxaa u geystay waa nimanka labaatanka sanano kor saaran ra-iisul wasaare ma raaliyaa ka tahay labaatan sano inaan abyuus ku jirno alloore waxaan dareemaynaa marka haddaan dowladdii taageerna ra-iisul wasaaraha ma waxaan lagu colaadinaa maxaad ku taageerteen mudana ra-iisul wasaare ummaddan waa dulma yihiin dulumkana ilaaha ka saari karo ka sokoona idinkaa ka saari karo ummaddan masaakiinta ah yaanan loo horseedin in sanad kastaba uu nin sabab u noqdo raggii shalay sababta noo ahaa waad og tahay ilaahayaan ku dhaartay maanta weerweeray ku jiraan xataa weli cafisna ma weydiisanin meeshaasay werweeraan wax ay helayaanna male waxaan leeyahay marka madaxweyne ra-iisul wasaare waxyaalaha la sasameynaayo waxyaalaha maanta dhacaya arkaysid ee shalay dhici waaye shalay markii guddigaan la dhisaayay odayaasha maanta hadlaayaan ma hurhurdaayeen hurdamay ku jireen intay jireen maxay u hadli waayeen maxay u muujin waayeen mase maantay god ka soo baxeen war wax ka jira ma leh wax ka jira ma jiro haddaad rabtid inaan xaqiiqda saxda ra-iisul wasaare ku tusinno waa ku baryaa garkaagaan ku haystaa guddi ii soo dir guryaha banaadiriga gal sidaan u dulmannahay arag markaasaad dareemaysaa waxaan ku hadlayna inay been yihiin iyo inay run yihiin laakiin dadkii shalayna gumaade marba yaysan shaati cusub noo soo gashan marba yaysan nidaam cusub noo soo samayn nimankan musharaxiintana waxaan leeyahay war ilaahay ka baqa haddaad shalayna dulanteen maanta cafisna weydiista hanugu sii kor soconina war xuquuqdeennaa laqdeen dadnimadeenna ku dheesheen ilmaheennaa mustaqbal la'aan dhigteen weli waana daba taagantihiin ilaahay haydin cadaawo ilaahay haydin cadaawa idin leeyahay
waa hagaag dhegaystiyaal barnaamijkii si toose aan la dareertan dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo shacabka somalilan iyo puntland ha inku daydo qaabka doorashooyinka lonqobadow saasayna weli baari brofesor xasan sheekh
waxaan rabaa reer somalilan shacban wa xukuumatan inaan u mahadnaqo sababto ay tahay waxay qabteen shaqo muhiim ah oo abuuraysa deganaansho siyaasadeed iyo horumar dhaqaale labadaas arrimood oo muhiim u ah horumarinta arrimaha bulshada saa darteed hoggaanka waxgaradka culamaauddiinka ganacsatada hoggaanka dhaqanka iyo shacbiga reer somalilan waxaan leeyahay hambalyo waxaadna mudan tihiin inay soomaaliyada kale idinku dayato oo ay soo gaaraan ama ay isu maamulaan sida aad isu maamusheen ood isu dhegaysateen sida aad u shirteen uga heshiiseen inaad si nabada ku wada noolaataan dadka soomaaliyeed guud ahaan waa inay saas qaataan wixii kaleeto ha dhowto eh, british somalilan iyo italian somalilan sidee laga yeelayaa ma isla sii jiri doonaan ma la kala goynaa ma dirisay noqonayaan arrin kaleeto waa laakiin shaqada ay hadda qabteen boqolkii boqolaa ugu hambalyaynaya waxaa kaleeto rabaa ayagana inaan hambalyo iyo bogaadin u diro ee reer puntland oo iyaguna bilaabay dadkooda inay diiwaan geliyaan soomaaliya maadaama ay tahay waddan federaal ah federaalka looguma talagelin in lagu haayo madaxtooyada puntland ee waxaa loogu talagalay in la daadejiyo oo gobollada puntland ay maamul yeeshtaan oo degmooyinka puntland ay maamul dadku ay doortaan ay yeeshtaan oo tuulooyinka puntland dadka soomaaliyeed ee degan maamul ay doortaan ay yeeshaan oo sababtu waxay tahay haddii aad maqasho federaal maamulku wuxuu ka soo bilowdaa hoos marka waxaan rabnaa dalkan tuulada inay maamulaan dad ay doorteen degmada inay maamulaan dad ay doorteen gobolka waxaan rabnaa inay maamulaan dad ay doorteen maamulka puntland waxaan rabnaa inay maamulaan dad ay doorteen soomaaliyana waxaan rabnaa inay maamulaan dad ay do- dad- dad- dad- dad la doortay saas darteed haddii aad rabto marka inaad maamulkaas hoos laga soo dhisay aad soo dhistid waxaad ku qasban tahay dadku inay soo doortaan dadkuna sooma dooran karaan dadka haddaan la diiwaan gelin marka eh, puntland shalayna soomaaliya ayada ayaa dowladnimada soomaaliya ka shaqaysay shalay ayada ayaa maamul dadka kale ka hor samaysatay shalay ayada ayaa dastuur qorata dadka kale ka hor qoratay maantana ayada ayaa waxay qoranaysaa ama ay qoraysaa dadkay tiro koobaysaa si loo helo dad tirsan dadka tirsan intaas keliya ma aha aas-aas keliya uma aha dadka tirsani ee ama tiirdhexaad keliya uma aha arrimaha siyaasadda ee waxay tiirdhexaad u yihiin national banaaninka qorshaha horumarinta dadka haddaad tiriso waxaad ogaanaysaa biyahay u baahan yihiin isbitaaladay u baahan yihiin iskuulka ay u baahan yihiin shaqada ay u baahan yihiin kadibna maamulkii dowladnimada ay u baahan yihiin taasaa waxay keenaysaa marka siyaasad degan oo keenta horumar caafimaad waxbarasho biyo iyo dhaqaalo iyo infrastructure marka puntland way ku mahadsan yihiin waana ku bogaadinayaa shaqadaasna ha qabteen waxayna fureen albaab la doonayo inay raadkaas raacaan galmudugoo diriskooda kadibna ay hiirshabeel la raacdo koonfur galbeed ay raacdo jubbaland ay raacdo haddii dalkii soomaaliya marka waaba dhismayaaba muqdishaa dhiman iyadana waa caasimadii soomaaliya iyadana waxaa la rabaa dadkeeda in la tiriyo dadkeedu ay maamul oo gobolkan dadka degan ay leeyihin ay doortaan caasimadda sida oo qaba dastuurka soomaaliya laga heshiiyo maqaamka ay qaadanayso marka puntland shaqada ay qabanayaan in kasta oo reer puntland ayagu ay qabsanayaan haddana shaqada ay reer puntland ay haayaan waa shaqo ay soomaaliya inteeda kale u haayaan oo loo baahan yahay in looga daydo in looga daydo waxaa soo haray hal arrimoo kalaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo dastuurkan soomaaliya wuxuu qabaa so- qodobkiisa koowaad soomaaliya inay tahay dal federaal ah dal federaal ah haddaad maqashid waxaa laga soo dhisaa hoos marka waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxda soomaalida haddii
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii welise toose ee inla dareertan madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdilaahi dani iyo weliba ku qeyb galay ee munaasabad kooban oo ku dhiiday qardho weliba markaasi ku hadalay xaaladda wadanka iyo deegaanadiis iyo horumarka maamulka puntland uu sameeyey
sugay laakiin anigu waxaan igu yeeray inaan inigu mahadnaqo shaqada adag ee aad ka soo qabateen diwaangelintii oo magaalada qardho ay ahayd meeshii laga bilaabay iyo meeshii u horreysay u hor dhammaatay marka intan oo runtii si mugla uga wada qayb qaadatay iyo dhammaan ururada siyaasadda ee puntland ka diiwaangalsan shaqadaas in laga nasto oo daalkii iyo xusulduubkii loogu jiray in dadku isdiiwaangeliyo oo runtii qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladduba si midaysan uga qayb qaadatay iyo urur iyo iyo iyo guddiga doorashooyinka oo runtii kaalinta u weyn ah lahaa dabcan muhiimadda u weyn oo qadadan waxay ahayd mahadnaqaas aan qardho nasiibka u yeelata inay noqoto meeshii ugu horreysoo laga bilaabo iyo meeshii ugu horreeyo diiwaangelintu ay ka dhammaato muddaday socotay intaa marka laga soo tago dabcan maanta waa maalin farxadeed waa maalin damaashaad meel qurux badan iyo dad degan oo si degan u jooga ayaa halka jooga reer qardhoo siyaasad uga sheekeeya ma odhan oo de maalin kasta siyaasadda ka sheekeeya dad iyaga dhanba siyaasad ku nool weeyo marka areeb iga xogaal badan yihiin markay ii yimaadaan wax badan oon ogeynay ii sheegaan marka dad xog ku qarsoon tahay ma aha Eh, runtii dee dalka deganaanshaha iyo horumarka ka socdana waan uga mahad celinayaa een, taliyaha qeybta gaar ahaan oo warbixintiisii aan ka dhagaystay muddadii u dambeysay inay hoos u dhacday xataa dembiyadii yaryaraaye magaalooyinka ka dhici jireen iyo wada shaqaynta boliiska iyo bulshada dhex martay oo ugu horeeyaan nabadoonnada iyo waxgaradka kale Een, runtii marxalad adag ayaa dalkeenu weli maraya sida la sheegay marxalad noocii dowladnimo ee aan dhur sugayna weli wadahadal uu ka socdo marka reer puntland waxay ku tashadeen teennana aan sii maamulanno mid soomaalida guudna aan wax ka baadi goobna weli hayaankaas aan qayb karna oo ku jirnaa hifafaalo fiican baa muuqda dabcan wax walba oo la qabanayo caqabaadkooday leeyihiin marxaladeed sababo kasta ha keenaane in loo sabro oo lagu adkaystay u baahan tahay sidii looga gudbi lahaa sidoo kale puntland tiirkii ugu dambeeyey oo maalintii la aasaasay saldhigga u ahaa oo ahaa dalkan inuu doorasho qof iyo coda galo oo duruufo kala duwan ay dib u dhigdhigayeen ayay iyadana maanta cagta saartay soomaali inteeda kaleeto wax dhowr iyo toban sano ama labaatan sano ku dhow baan uga horreynay ismaamulka waanu hubaa isdoorashadana wax badan waa uga horreyn doonnaa maxaa yeelay intii aan maamulka ahayn iyagu wax badan baa u dhiman deegaanada kale fursaddaas aan hadda haysanno ayaa la rabaa in lagu fara adeego waxaa hadhow lagu xisaabtamayo gorgortanka siyaasadeedna waxay ku xirnaan doontaa sida adiga hadda dowlad ahaan aada u diyaarsan tahay dabcan bulsho ahaan waa diyaarsannahay dad midaysan oo waxyaabo badan oo ummadaha kale ay wadaagin oo ilaahay unagu manaystay soomaalidoo dhan buu ku manaystay dad isku mid ah oo muslin ah oo isku af ah oo haddana marka reeroo isqayqaybiyaan soomaalidu haddana isku qoys ah ayaa deegaanada puntland ku nool marka eh, lala yaabi maayo inay meelaha qaybtood ay ka deganaansho fiicnaadaan laakiin waxaa lala yaabi doonaa deganaanshuhu waa mid dabiiciya laakiin habka dowladnimada aad ugu dhaqaaqdaan weeye wax la cabiri doono ilaa iyo hadda laba iyo labaatankii sane lasoo dhaafay dadku waxay kuunyaan nabadda iyo waxaa keliya lama eego laakiin waxaa la kuunyaa kala dambaynta iyo hay-adaha dowladdu say u dhisan yihiin waxaa hadda la sugayaa oo mar walba dhaliil ku ahaan jirta siyaasiyiinta reer puntland markay dimuqraadiya ka hadlaan idinkii deganaanshaha iyo dowladnimada muddada haystaaba sameyn waaye yaa rabtaan inay sameeyaan waxay ahayd xujo adag marka xujadaas maanta waa furteen waxaan rajaynayaa nidaamkii dowladnimada intii ka dhinnayd ee dimuqraadiga ahaa waa in dadku talada u dhowaato codkoodan ay helaan halkayba ka muuqataa dhallinyaradii iyo haweenka halkaa imaan jirin waa hore yimaadeen u aragta marka marka iyadana runtii waa xoog dahsoonaa iyaguna kuma cilqabinoo haddee shaqadii baa laga xigsaday runtii odayaashii u soo dhabar adeegay oo weliba nabadoonnadu ugu muhiimsan yihiin shaqada dowladda oo dhan mar bay keligood qaban jireen haddana waxay hayaan inta badan hadday dhib dhaco hadday dembiyo dhacaan haddii wax walba oo dhac hadday wax kastoo dhaca dadka u taagan waa iyaga marka waxaa la rabaa iyagu si dhaqan ah ayay u qaadayeen laakiin waxaa la rabaa hay-ado dowladeed oo si sharciya u samaysan inay ka dulqaadaan culayska faraha badan haysta dhallinyarada aqoonta ay sheeganayaan waxaa la rabaa si bractic ah in dowladda looga arka iyo dalka ma raba inaan ku dheeraado maxaa yeelay waa shaqo socota soconna doonta aanan hakad lahayn sidii dadkii iga horreeyay ay ku dardaarmeen waxaan ku dardaarmayaa midnimada wadajirka wax kastoo jira in lagu xalliyo wadahadal iyo is-afgarad iyo isfaham waxaan rajaynayaa wanaagga degaan leeyahay inuu degaan kale u gudbiyo waxaan si gaar uga mahadnaqayaa runtii guddigii dhexdhexaadinta ee shaqaaqadii ee maalin dhoweyd beela ka dhex dhacday dad walaalo ah siday wakhtiga u geliyeen oo ugu guulaysteen inay arrintaas soo afjaranto iyo hay-adihii dowladda ee sida dhow ula shaqeeyey oo runtii
waa hagaagka dhegaystayaal weliba guud ahaanta gebagabeena ee barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada raadiyo baydhabantan oo kulmaana barnaamijkan lamida ammaan allah iyo madkumada kaalamaha suugaaneed
dunyada imaalkeetiibere dowlayadeelata adeegata wartibyo jeediyaadan dolaaka nagaasi